الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا وعين كسر دحجر كتاب الجهاد waxaynu soo arkaynay jihaadku markuu yahay jihaad sax ah oo ikhlaas iyo ilaahay dartii looga jeedo sharciga nebi maxamedna waafaqsan sala allahu calayhi wasalam inuu yahay cibaado aada iyo aada weyn asal ahaanna jihaadka xukunkiisu waa fardulkifaaya xaaladaha qaarna fardulcayn buu noqdaa marka jihaadku waa cibaadadaasi weyn waxaana la yaqaanaa cibaado weliba shuruud bay leedahay oo cibaado aan shuruudba lahayn oo la yska samaynayo uuni ma jirto shuruudda jihaadkana waxaa ka mid ah alistitaaca dadka muslimiinta ah inay awood u hayaan oo gaaladii inay la diriraan awood ay u hayaan oo dagaalkooda kelmadda ilaahay iyo islaamnimadu ay ku kor noqonayso oo dacwadda iyo diinta islaamku ku faafayso haddaanay se awood u haynin dee naftooda inay halligaan uma bannaana waxaa kaloo ka mida shuruuda gaalada iyo muslimiintu waa inay kala soocan yihiin oo muslimiintuna ay dee meel joogaan gaaladuna ay meel joogaan si gaalada loola dagaalamo oo dadka muslimiinta aan loo waxyeelaynin sidaa awgeed baa ismidaaminta iyo qarximaha dadka qaar ay jihaadka ku sheegaan ee meel dad fara badan ay joogaan oo hadday doonaan gaaliyo muslimiin bay isugu jira ay qarxinayaan iyagoo le gaaladaan ugu jeednay noocaasi islaam jihaad ma aha markaa khulaasatlqowl jihaadku ololayaal waa wax fadli badan qofku marka uu axaadiistan iyo nusuustan badan maqla uun inuu dee meel dagaal ka jira raadsada ma aha wuxuu u baahan yahay in la yska hubiyo waxaan jihaadkii xaq ahaa ma yahay se ma aha dagaalada iminka jira xataa dadka wada haba sheegtaan inay gaalo la dagaalamayaan sax ma aha markay ugu yar tahay jihaad awood loo hayo oo faa'iide iyo guul laga gaadhayo ma aha waxaanu khilaafsan yahay dariiqii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo waktigii hore rasuulka iyo saxaabada yacnii inaanay dagaalamin baa la faray markay awoodda yeesheenna inay dagaalamaan baa la faray sidaa awgeed baa dagaallada hadda jira dhib mooyaane wax dheefahoo dadka muslimiintaa ay u taraan lama yaqaan waa dhib uun taagan weeyaan qaala baabu bayaani jamaacati min ashuhadaa'i fii hawaabi alaakhira wuxuu baabu yahay in la caddeeyo koox shuhadada ka mid ah waxay shuhado ku yihiin fii hawaabi alaakhirati ay fi hawaabi almuciddi lahum fi laakhira abaalka aakhiro loogu diyaariyey wayuqasaluuna waa se la maydhayaa wayusallaa calayhim waa lagu tukanayaa bikhilaafi alqatiili fii xarbi alkufaari waxaa sidaa ka duwanka lagu dilay dagaalka gaaladaha ama hubka gaalada ha ku baxo ama isagoo dagaalka ku jira hadduu doono hubkiisuba ha jiro ha ku dhaco ama gaadhigii ama daabaddii uu saaraa isagoo dagaalkii ku jira ha ka dhaco sidaa ha ku dhinto kaasaa sidaa ka duwan waayo kaasi dagaalkaa gaalada ku dhintay isaga macni lana maydhi maayo laguna tukan maayo qaala wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ashuhadaau shuhadadu khamsatun shan weeye almacuunu qofka daacuunka ku dhintay ee daacuun dilay iyo walmabtuunu qofka caloosha u dhintay waalqariiqu iyo kii qarqoomay ee biyo ama bad ama maaragtay wax la mida ku qarqoomay wa saaxibu lhadmi iyo qofka meelo ku soo duntay washahiidu fii sabiili illaahi iyo ilaahay jidkiisa ka u shahiiday intaasiba shuhadada ayay ka mid yihiin muttafaqun calayhi ee xadiidkani shan buu sheegayaa laga qaadan maayo shantaasun inay yihiine qaar kalena way jiraan jawaabta lagaga jawaabayaa tiradanna waxay noqonaysaa ama waxaa la odhanayaa mafhuumul cadadku xujo ma aha ama waxaa la odhanayaa waxaa dhici karta in markii hore rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo shanta loo sheegay markii dambena siyaadada kale loo waaxyooday oo uu ku daray waayahay marka almacuun waa qofkii taacuunku ku dhintay xanuunka la idhaahdo mabtuunna waa kii caloosha u dhintay xanuunkaa calooshana dee waxyaabo fara badan uurku jirtaasoo dhan xanuunka ku dhaca inuu qofku u dhinta ayaa soo gudagelaya ama joonis ha ku qarxo ama waxa weeyaan markaa tiinbay ha disho amba keliyu ha fadhiistaan ama beer xanuun ha ku baxo ama calaa kulli xaal uurku jirtaasoo dhan walqariiqna waa kii qarqoomay wa saaxibu lhadmina waa kii meeli ku duntay waxaa kaloo iska suuro geli karta in looga qiyaas qaato dadkan hadda shilalka baabuurta iyo shilalka dayaaradaha iyo ku baxa wa shahiduu fii sabiili illah qaala wuxuu uhi wa canhu ay wa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama maa tacudduuna maxaa ku tirisaana shuhadaa'a shuhadada fiikum dhexdiina macnii inay kuwee yihiin baa u taqaanaan kuwa shuhadada ahee shahiiday qaaluu waxay idhaahdeen yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahay oo man qutila qofka lagu dilo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa iyo macnii jihaadka fa huwa shahiidun kaasi ayaa shahiida qaala wuxuu rasuulku uhi inna shuhadaa'a ummati shuhadada ummaddaydu idan haddaa la qaliilun way yar yihiin haddii sidaa loo fasiro qaaluu waxay idhaahdeen faman hum yaa rasuula allah waa aya rasuulka ilaahayow qaala wuxuu ihi man qutila fii sabiili illaahi fa huwa shahiidun waa kow waman maata fii sabiili illaahi fa huwa shahiidun waman maata fi aacuuni fa huwa shahiidun waman maata fi lbaطni fa huwa shahiidun waalgariiqu shahiidun rawaahu muslim xadiidkana macnihii ka hore tilmaamayay buu tilmaamaya fiidaa aacuun iyo fi lbaطni labadaa fiina waa sababiya weeye oo waman maata qofka ku dhinta fi taacuuni ay fii sababi taacuun taacuun dartii u dhintaa fa huwa shahiid waman maata fi lbaطni ay fii sababi lbaطni caloosha darteed xanuun kaga dhacay darteed qofka u dhintaana waa shahiid weeye waaya qaala wuxuu yihi wa can cabdillaahi bni camr bni اlcaasi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama man qutila qofka la dila duuna maalihi xoolihiisa sokadi isagoo macnihii xoolihiisii dee hoosta gashaday ama xagga dambe mariyey oo difaacayo oo ilaalinaya qofka la dilaa fa huwa shahiidun shahiid weeye muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay qaala wuxuu ihi wa can abilacwari saciid bni zayd bni camri bni nufaylin saxaabigaa waxaa laga wariyey saciid lo odhan jiray axad alcasharashhuudi lahum biljanna oo ahaa tobankii jannada looga marakacay mid ka mida radia allaahu canhume qaala inuu yidhi baa laga wariyey samictu waxaan maqlay rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaala kownihi qaa'ila man qutila qofka la dilo duuna maalihi xoolihiisa sokadii fa huwa shahiidun waman qutila duuna damihi qofka dhiiggiisa sokadii la dilaana fa huwa shahiidun shahiid weeye isagoo macnii dhiiggiisii difaacayo ciddee doonaysa inay iska disho ka difaacaya waman qutila duuna damihi qofka la dilo duuna duuna diinihi diintiisa sokadina fa huwa shahiidun weeye oo diintiisii baa lagu soo weeraro tusaale ahaan inuu gaaloobo iyo inuu maaragtay wuxuu la yimaado iyo waxyaabahaasaa laga doonayaa oo arrintaa lagu qasbo wuu isdifaaco saasuu ku dhintay shahiid weeye waman qutila qofka la dilo duuna ahlihi ehelkiisa sokadina fa huwa shahiidun shahiid weeye yacnii ehelkiisii waa dadkii dumarradii uu mas-uulka ka ahaa xaaskiisii iyo maaragtay maxaarimtiisii iyo wixii la mid ah hadday cidi xumaan la doonto ee ah inay ku samayso waxa weeye oo uu sidaa ku difaaco oo dabadeetana isagoo ehelkiisa difaacaya uu dhintana waa shahiid rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiixun xadiidkuna waa xadiid saxiixa wey waa tahay qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaala jaa rajulu nin baa u yimi ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahi ow ara'ayta waxaad ka warantaa in jaaa rajulu nin hadduu yimaado ninkaasoo yuriidu doonaya akhda maali xoolahayga inuu qaato qaala wuxuu uhi laa tucطihi ha siinin maalaka xoolahaaga ha siin qaala wuxuu uhi ara'ayta waxaad ka warantaa in qaatalanii hadduu ila dagaalamo qaala wuxuu ihi qaatilhu la dagaalano ninka iska waabi qaala wuxuu ihi ara'ayta in qatalanii hadduu ii dilo ka waran qaala wuxuu ihi fa anta shahiidun shahiid baatay kolka qaala wuxuu ihi ara'ayta in qataltuhu haddaan anigu dilose qaala wuxuu ihi huwa fi nnaar naartuu ku sugan yuu gelaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey axaadiidtan ikhwaani waxay inoo tilmaamaysaa shuhadadu inaanay ahayn dadka lagu dilay jihaadka gaalada uun lagu dilay inaanay ahayn waxaanay ahlulcilmigu tilmaamaan shuhadadu inay saddex u qaybsanto shuhada waa shuhadaaun fi dunyaa wana waa shuhadaaun fi dunyaa waalaakhira wana waa shuhadaaun fi laakhira saddexdaasay shuhadadu noqdaan shuhadaaun fi laakhira ka bilowa waxaa loo jeedaa dadka aan jihaadkii gaalada ku dhiman ha yeeshe ee ku dhintay waxyaabahan kale ama daacuun ku baxay ama caloosha u dhintay ama qarqoomay ama waxyaabaha kale shahaadada lagu sheegay ku baxay waa shuhadaaun fil aakhira oo ajarkii shuhadadaay leeyihiin laakiin adduunyada waa la maydhayaa waa lagu tukanayaa oo markaas sidii dadka kale ayaa janaasadoodii loola mucaamilayaa waxaa jira shuhadaaun fi dunyaa waalaakhira kuwaasina waa dadka ku dhintaa jihaadka kufaarta iyagoo u dagaalamayay qasdigii wanaagsanaaye rasuulku inoo bayaamiyey sala allahu calayhi wasalam litakuuna kalimatu llahi hiya alculya dadka dirirtii gaalada ku dhintay iyagoo qasdigaa wanaagsan leh iyo niyadaa fiican adduunyadana waa shuhada oo la maydhi maayo laguna tukan maayo aakhirana markaa ajarkii shuhadada iyo darajooyinkii sare ilaahay u diyaariyey bay helayaan waxaa jira shuhadaaun fi dunya adduunyadoo keliya kuwa shuhada ah walciyaadu billaah waa kuwa dagaalka gaalada ku baxaya laakiin qasdiyadii xunxumaa ee xadiidkii aynu soo marray sheegaayey u dagaalamayeen ilaahay dartii u dagaalamahayn riyaa iyo geesinimo muuji iyo qabyaalad iyo waxyaabaha noocaasa u dagaalamaya kuwaasi mar hadday dirirtii gaalada ku baxeen daahir ahaan dee shuhaadadii kale sidii laga yeelayaa laga yeelaya oo maydhistii iyo markaa kutukashadiiyo waa laga daynayaa laakiin aakhiro shuhado ma aho ilaahay ilen waxba lagama qarin kare eh ilaahay jalla wacalaa uu ku abaalmarinayaa niyadoodaa xun ee ay markaa ku baxeen markaa shuhadadii qaybahaasi ayay noqonayaan qofka maalkiisa haddii lagu soo weeraro uu isdifaaco waxa weeyaan markaa wuu maaragtay oo sidaa ku dhinto waa shahiid waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa laga soo reebayaa maalkaaga haddii cidi dulmi iyo xaqdarra ay kugu soo weerarto maaragtay dagaalka lagu dagaalamayo waxaa laga soo reebayaa madaxweynaha ama suldaanka waayo madaxda iyaga waxaa ku soo arooray aathaar iyo axaadiis badan oo tilmaamaysa inaan iyaga lala dagaalamin dulmigooda iyo xaqdarradoodana lagu sabro oo aan lagu kicin hadduu maalkaaga kaa qaado sabir hadduu dhabarka kaa garaaco sabir xadiidkii waa garanaynaa alxaafid ibnu xajarna fadxulbaariga wuxuu ka soo rarayaa xaafidkii kale la odhan jiray ibnulmundir raximahum ullah inuu yihi culimmadu waxa weeyaan markaa cidda cilmiga laga xifdisan yahay waa sidii kuwa ku ijmaacay oo kale in laga soo reebaayo qofku xoolihiisa inuu difaacdo suldaanku marka uu soo weeraro ama madaxweynuhu waxba ka difaaci maayo halku doonaha la tagee wuu iska daynaya waayo aathaar badan baa arrintaa ku soo aroortay oo waa laga soo reebayaa waaya waa laga soo reebaya sideedabana qofku xoolihiisa kolka lagu soo weeraro waxaa u bannaan inuu difaaco haddii suldaanka aynu sheegayn ee laga soo reebay aanu ahayn waxaa kaloo u bannaan hadduu doono inuu iskaba siiyo ciddii kusoo weerartay ku haysatay ilaan waa xoolihiisii oo uu bixin karaa waxaa kaloo u bannaan inu dhaha barhna qaado barhna iga tag waxa weeye waa u jaais amarkaa rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalama markuu saxaabigu ku yidhi ara'ayta in qaatalanii qaala qaatilhu amarkaasina maaha lilwujuub maaha waa lilibaaxa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen oo macnii waxa weeye way kuu bannaan tahay inaad kula dagaalantaa waad kula dagaalami kartaa saa'ilkaa ama kaa doonayo xoolahaga inuu qaato waay laakiin ehelka man qutila duuna ahlihi fa huwa shahiid yani waxa weeyaan ehelkii haddii lagugu soo weeraro faaxisho iyo xumaan si loogu sameeyo iyaga inaad waxa weeye dhiibto ama aada maaragtay isaga hoggaansantaa ma bannaana ma baanti cirdigaasi meesha lagaga dhacaayo inaad iska oggolaataa haadaa laa yajuus waa inaad arrintaa ka diirtood ka dagaalanto ee awoodi meelay ku dhigtaba oo arrintaa marnaba inaad iska oggolaatood sii daysaa ma bannaana qofku markaa kolka uu naftiisa difaacayo iyo dhiiggiisa waxaa laga soo reebayaa wakhtiyada markaa fitanku ay jiraan oo wakhtiga fitanku ay jiraan waa ka rasuulkeenu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam noqo ka la dilo noqo oo ka wax dilaha noqon soo ma aragti labadii inan ee ilmo aadam calayhi salaam koodii wanaagsanaayoo kala noqo oo koodii wanaagsanaa keebuu ahaa kii la dilay buu ahaa sidoo kale waqtulfitan waa ka rasuulku inoo sheegay sala allahu alayh wasalam in seefaha la aftiro oo haddii allaba kuu roon yahay hubka iyo seefa iyo waxyaabaha noocaasa inaan la isticmaalin marka waqtulfitan iyada markaa kuma jirto qaala baabu fadli lcitqi wuxuu baab u yahay cidqiga iyo xoraynta fadliga uu leeyahay buu baabu yahay qaala allahu tacaala rabbi waxau ihi falaqataxama alcaqaba falaqataxama muu isku maqiiqa alcaqabata jiirta wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye malcaqaba jiirtu waxay tahay fakku raqaba ay hiya iyadu fakku raqaba waa in qoor la xoreeyo baabkani wuxuu ku saabsan yahay addoomihii in la xoreeyo addoommahana dariiqada waxa weeye lagu addoonsan karo dadka sharcigeennu wuu inoo sheegay waxa weeyaan markaa waa jihaadka iyo dagaalada gaalada lala gelaayo waay haddaba aayaddan ama aayaadkan suuratulbeled ka mid ah waxaa ilaahay jalla wacalaa ku tilmaamayaa insaanka uu u nicmeeyey ee uu siiyey markaa carabkii ee uu siiyey labadii dibnood ee uu hanuuniyey wa hadaynaahu najdayn labada naas baanu ku hanuuninay yaanaan ku hanuunin ama labada dariiq oo dariiqa san iyo dariiqa xun aanaan kala tusin yaa qofka nicmooyinka caynkaasa aanu siinay muxuu jiirta isugu qaadi waayo isugu maqiiqi waayo jiirtaasina waxa weeye waa acmaasha shaaqa ah ee saalixa ah ee u baahan nafta in lagula jihaado muu isku maqiiqo ama iskumuu maqiiqin oo waa canaan ilaahay jalla wacalaa u canaananayo waa maxay jiirtaana wuxuu ku fasiray rabbi jalla wacalaa faku raqaba waa qoor in la xoreeyo aw iطcaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman daa maqraba uma kaana min aladiina aamanuu watawaasaw bisabri watawaasaw bilmarxama waay shaahidku markaa fakura qaba wey qaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi man actaqa qofka xoreeya raqabatan qoor qoortaasoo muslimatan muslimada actaqa allah ilaahay wuxuu kaga xoreeyaa bikulli cudwin minhu xubin kasta oo ka mida cudwan xubin buu kaga xoreeyaa mina naari naarta xubin kasta oo kaa la xoreeye ka mid a kii xoreeyey xubin ka miduu naarta kaga xoreeyay xataa farjahu bifarjih ilaa cawradiisa uu cawradiisa kaga xoreeya naarta muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waaya marka xadiidkani fadligaa weyn buu inoo sheegayaa ee lagu helaayo qofku inuu maaragtay addoon xoreeyo qaala wacan abi darin radia allahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah waxaan idhi rasuulka ilaahay oo ayulacmaali afdalu camallada kee ugu fadli badan qaala wuxuu ihi aliimaanu billaah rumaynta ilaahay la rumeeyo iyo waljihaadu fii sabiili illaah qaala qultu ayu riqaabi afdalu qooraha la xoraynayana tee ugu fadli badan qaala wuxuu ihi anfasuhaa ta ugu qaalisan cinda ahlihaa ehelkeeda agteeda ee wa aktaruhaa ugu badan hamanan xagga lacagta muttafaqun calayh xadiidkan horena waynu u soo mara markaa wuxuu tilmaamayaa qooraha la xoraynaayo ta ugu lacagta badan ee ugu qaalisan ee dadka haysta ay ugu jecel yihiin baa ugu fadli badan qooraha xorayntoodoo keliya maahae wax kastoo qofku uu la baxayo oo uu sadaqadaysanaayo ka ugu sarreeya ee ugu qaalisan ee ugu nafciga badan ee ugu qiimaha badan ayaa ugu fadli badan oo ugu khayr badan oo tusaale ahaan imanka markaad udxiyo gowracayso udxiyadii ta ugu sarraysa neefka ugu hilibka badan eed awoodayso inaad soo iibsato ayaa markaa ugu fadli badan oo ta ka hoosaysee ka jaban ama ka hilibka yar bay ka fadli badan tahay wahaakada qoorahaasi haddaba imanka dee ma jiraan caalamka intaynu ognahayoo wakhtigan markaa dee dad la addoonsaday oo dariiqii sharciga lagu addoonsaday intaynu ognahay ma jiraan saa ahaatee baabkani waa baab axkaam badan iyo axaadiis badan iyo wax badani ku soo arooray in badanna dadka muslimiinta ahi ay ku soo dhaqmi jireen dibna insha allahu tacaala waa u iman doonaa baabu fadli lixsaani ila almamluuki wuxuu baab u yahay alixsaan in loo samafalo ila almamluuki ka la hantisan yahay ee la leeyahay almamluuk markaa waa addoonkii lalahaa ama addoontiiba haddii hadda addoon aan u jirin waxaa loo samafalayaa lagu dadaalayaa uun dadka kale qofku mas-uulka ka yahay sida shaqaalihiisa iyo maaragtay wixii kale ee gacantiisa ku hoos jiruu ka mas-uul yahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi wacbud ullaha ilaahay caabuda rabbigiina caabuda walaa tushrikuu bihi shay-a oo ah wadaajinina ilaahay jalla wacalaa cibaadadiisa hala wadaajinina shay-an shaynaba ha ugu shariik yeelino hala wadaajinin waaya markaa wax shirki la ydhaahda ha samaynina shay alla shay ilaahay jalla wacalaa soo garab dhigtaana yaanu jirin wa bilwaalidayni ixsaanan ay wa axsinuu u samafala bilwaalidayni labada waalidna ixsaanan u samafalid u samafala wa bidilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibkaana u samafala iyo walyataamaa agoomaha iyo walmasaakiini masaakiinta waljaari dilqurbaa jaarka dhowaanta u saaxiibkaana u samafala ee daartiisu idiin dhowdahay ama maaragtay qaraaba nasab ahaan qaraab ahaan idinku dhow waljaariljunubi jaarka idinka fogee jaarnimo idinka durugsanna u saafala waaye ama jaarka qaraab ahaan idinka fog wasaaxibi biljanbi ka dhinaca isku haysaan ee waxa weeyaan maaragtay aad dee meel wada joogtaanna isagana u samafala wabni sabiili qofka musaafirkaana u samafala wamaa malakat aymaanukum gacmihiinnu waxa ay hanteen ee mas-uul aad leedihiinna waa addoommihii iyagana u samafala marka aayaddanii horeynu dhowr jeer u soo maray waa aayatu lxuquuqi alcashara waxaanay jamcisay xuquuqda ilaahay jalla wacalaa addoonkiisa uu ku leeyahay iyo addoomaha dhexdoodu xuquuqda ay isku leeyihiin qofkuna wuxuu ku noqonayaa qof saalixa jannadana wuu ku helayaa xuquuqda ilaahay ku leeyahay iyo taa aadamuhu ama makhluuqa kale ku leeyihiin baynu ka soo baxo waxaa ka mid a markaa wamaa malakat aymaanukum shaahidku waa kaa in loo samafalo oo la ilaaliyo la xaq dhowro oo aada iyo aada si wanaagsan loola dhaqmay u baahan yahy qaala wa cani ilmacruur bni suwaydin qaala ra'aytu abaa darin waxaan arkay buuhi abaa dar alkhifaari radia allaahu canhu meeshaa rabada laydhaa jooga wa calayhi xullatun isagoo markaa xidhan baldad xidhan wa calaa ghulaamihi midluhaa addoonkiisuna iyadoo kale ayuu xidhna waa tahay fasa'altuhu waxaan weydiiyey can daalika arrinkaasaan weydiiyey oo waxaa la idhaahdaa afar gobay haysteen oo labana yar hooseeyaan labana fiican yihiin labadii fiicnaa isagu lamuu bixine mid fiican iyo mid yar hooseeyo isagu qaatay addoonkiina laba caynkaasa mid fiican iyo mid ka yar hooseeya ayuu isagana siiyey markaa sidaasuu waxa weeye isugu dheelitiray dharkii ay xidhanayeen fasa'altuhu waxaan weydiiyey can daalika arrinka waxaan idhi markaa maad adigu kuwan quruxda badan iyo iska xidhata fadakara wuxuu sheegay annahu isagu saaba inuu la caytamay rajulan nin calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama wakhtigii rasuulka abudar baa odhanaya nin baan markaa la caytamay oo facayarahu wuu ku ceebeeyey abudar biummihi hooyadii wuu ku ceebeeyey ninkaasina waxaa la yidhaahdaa bilaal buu ahaa oo wuxuu ku yidhi waxa weeye yabna almar'ati sawdaa adaal caynkaasoo kale ah kiina hooye madoobay ama kii hooyada madoobay ay dhashay ah faqaala nabiyu dabadeeta nabigu wuxuu igu yihi buu ihi sala allahu calayhi wasalama innaka adigu imru'un qof baad qofkaasoo fiika jaahiliya ay ku sugan tahay khaslad jaahiliya ay ku sugan tahay qof baa tahay waxaana kugu jirta khaslad khasladihii jaahiliyada ka mida ma aha waxa weeye muu ka odhan jaahili baa tay gebigaaguba marka dee shirkigii iyo waxyaabihii xumaa iyo waxaasoo dhan way ka tegeen laakiin xaggan ku dhaarashadan midabka iyo waxyaabaha noocaasa cunsuriyadda sheegaya markaad qofka hooyadii iyo waalidkii iyo dee waxaa soo qaado taasi ayaa laga wadaa hum iyagu ikhwaanukum walaalihin weeye dadkani wa khawalukum waana hantidiinnii oo waa kuwii waxa weeye aalahaydeen ama wa khawalukum waa khaadimiintiinnii kuwii idiin shaqaynaya weeye jacalahum ullahu ilaahay baa ka yeelay taxta aydiikum gacmihiinna hoostooda oo ilaahay baa maaragtay idinka addooma idinka dhigay hadduu doono ilaahay wuxuu idinka yeeli lahaa idinka qudhiina darajadoodoo kale faman kaana axadku ahaaday aquuhu walaalkii taxta yadihi gacantiisa hoostiisa falyucimhu ha siiyo ha ku quudiyo mima yaakuulu wuxuu cunaayo waxa ka siiyo walyulbishu ha u xidho mimaa yalbisu wuxuu xidhanaayana waxa uga xidho walaa tukallifuuhum ha ku kallifina maa yaklibuhum wax ka awood badan oo ka xoog badan oo ka tan roon ha ku kallifina shaqooyinka iyo acmaasha fain kallaftumuuhum haddaa ku kalliftaana faacinuuhum caawiya oo ugu kaalmeeya muttafaqun calayhi marka xadiidkaasaan ku camal falayaa buuhi walyulbisu mimaa yalbisu rasuulkeenna sharafta li sala allahu calayhi wasalam dadkaa in la ilaaliyo la xaq dhowro oo hadday tahay xagga cuntada iyo hadday tahay xagga huga ama maaragtay labiska iyo hadday tahay xagga camallada iyo howlaha loo diraayo intaba in aada iyo aada loo ilaaliyo la xaq dhowro loo naxariisto ayuu farayaa rasuulkeenna sharafta li sala allahu calayhi wasalam taasina waa min maxaasini shariica shareecadeenna qiimaheeday ka mid tahay waxaa kaloo markaa jira shayga haddii loo nisbeeyo jaahiliyadii hore oo la yidhaahdo shaygaasi waa min umuuri aljaahiliya ama waa min khisaali aljaahiliya jaahiliyadii haddii loo nisbeeyo taa macnaheedu waxa weeye shaygaasi waa shay muxaramu madmuum ah oo xun weeye waay waxaa kaloo ahlulcilmigu ay baraarujiyeen jaahiliyadii dhammayska tirnayd waxay ku dhammaatay soo diristii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam oo intii rasuulka aan la soo dirin baa jaahiliye dhammaystiran ay jirtay ya markii rasuulkeenna la soo diray diintan uu maaragtay iyo dacwadda faafiyey way jiraan dad markaa jaahiliyiina khisaaluuljaahiliyana waxa weeye way jiri karaan laakiin dadka dhammaantood markaa kuwa jaahiliyaha wada gaalo ah ma aha qaala wuxuu yihi wacan abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal idaa ataa axadakum midkiin marka uu u keeno khaadimuhu khaadimkiisu uula yimaado biacaamihi cuntadiisa fain lam yujlisu haddii aanu fadhiisin macahu maciisa oo aanu soo fadhiiso o dhan falyunaawilhu ha u dhiiba luqmatan rurhmo aw luqmatayn ama laba rurhmo aw uklatan aw uklatayni aw uklatan ama wax mar afka la geliyo aw uklatayni ama laba jeer wax afka la geliyo fa innahu maxaa yeelay addoonkani weliya waxa uu ka mas-uul ahaa oo isagu maaragtay uu ka soo shaqeeyay cilaajahu karintiisa iyo habayntiisa isaga ayaa cuntadan ku soo hawshooday oo ku soo dhibtooday markaa cuntadii uu ku soo dhibtooday isagana dhibtiisu yaanay ku dhicin iyo karintiis iyo kulaylkiis iyo wixii la mid ah sayidkiina waxa weeye ama qofkii loo shaqaynayeyna dee dheeftiisu iyaanu iska helin ee ha la xaq dhowro oo cuntadii hadday dee dadkii deeqaysana ha la idhaahdo soo fadhiiso oo fadal hadday cuntadu tusaale ahaan yar tahay oo aanay dee wada deeqahayn ka sida iyo ka loo sido markaana bal hadda mar darso bal hadda laba jeer darso bal hadda yaro rudh ha la idhaahdo rawaahu albukhaari qaala wuxuu idhi aluklatu bidami lhamsati hiya luqmatu waa waxa marafka la geliyo laakiin alaklatu alaklatu horaynu usoo marro iyadu waa halka cunis hal mar in wax la cuno weeye hal mar in wax la cuno ama in yar ha laga cuno ama in badan ha laga cunay saa weeye qaala wuxuu ihi baabu fadli lmamluuki aladii yu-addii xaqa allaahi wa xaqa mawaaliih wuxuu baabu yahay caddaynta la caddeeyo fadliguu leeyahay addoonka la leeyahay ee gudaaya xaqa ilaahay iyo xaqa mawaalidiisa mawaalidiisana waxaa looga jeedaa dadka leh ee haddii allaba kuu roon yahay iyagu ka mas-uulka can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala ina alcabda addoonku idaa nasaxa marka uu waxa weeyaan si fiican oo daacad daacad u noqda lisayidihi sayidkiisa oo si daacadnimo ahoo fiican uu ugu shaqeeyo oo axsano uu wanaajiyo cibaadat allaahi cibaadada ilaahay falahu ajruhu ajarkiisuu leeyahay maratayni laba jeer muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa wariyey qaala wuxuu ihi wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam lilcabdi addoonka waxa u sugan almamluuki la leeyahay almuslixi wax hagaajinaayo ee fiican ajraani laba ajar ajarna wuxuu ku leeyahay cibaadada ilaahay ee uu wanaajinayo ajarna wuxuu ku leeyahay khidmada iyo u shaqaynta sayidkiisa ee uu si fiican oo daacadnimo leh ugu shaqaynayo ugu adeegayo waladii allah ayaan ku dhaartay nafsu abi hurayrata abi hurayre naftiisu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee abi hurayra odhanaya lowla aljihaadu jihaadku haddaanu jiri lahayn fii sabiilillaahi loo jihaadaya iyo walxaju xajku haddaanu jirin wa biru ummi samafalka hooyaday haddii aanu jirin la axbabtu waxaan jeclaysan lahaan amuuta inaan dhinto wa ana anigoo mamluukun addoon ah oo addoon markaa la leeyahay ah saasaan jeclaan laha muttafaqun calayh markaa dee abu hurayre waynu garanaynaa radia allaahu canhu yo wuxuu aada iyo aada u jeclaa fadliga uu maqlay rasuulka uu ka maqlay sala allahu calayh wasalam inuu ku sifaysnaado ama uu helo markaa markuu maqlay addoonkaasi cibaadada ilaahi iyo mucaamalada sayidkiisaba wanaajinaya laba ajar buu leeyahay ayuu leeyahay markaa arrintaa inaan heli lahaa baan jeclaysan lahaa hase ahaatee waxa weeye oo haddii ay i suuro geli lahayd inaan maaragtay isku helo la addoonnimadaa labada ajar lagu helaayo iyo jihaadka iyo xajka iyo samafalka hooyaday iyo khayrarka noocaasa haddaan kulmin karayo oo aan isu wada keeni karaayo oo aan maaragtay inaan isu keeno ayaan jeclaysan lahay oon tamanii lahaa buu leeyahy ha yeeshee dee laysuma keeni karo oo maaragtay waxaan ku mashquulsanahay waxa weeye arrimo ka waaweyn arrintaasoo jihaadka ah iyo xajka iyo biru ummi iyo arrimaha ahaaday waa tahay qaala wuxuu uhi wacan abi muusa alashcariy radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama almamluuku ka lahantisan yahay aladii kaasoo yuxsinu wanaajinayo cibaadata rabbihi wa yu-addii ilaa sayidihi sayidkiisana maaragtay u gudaaya aladii calayhi min alxaqi waxa saaran ama uu ku leeyahay oo xaqa u gudaaya iyo wanasiixati nasiixo ahaaday iyo waaacati taaco ahaaday u gudaaya lahu ajraani kaasina laba ajar buu leeyahay rawaahu lbukhaari bukhaari baa wariyey qaala wa canhu ay wa can abi muusa qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama alaaatun saddex lahum ajraani laba ajar bay leeyihin rajulu nin mid weeye ninkaasoo min ahlilkitaabi ahlulkitaabka ka mida oo aamana rumeeyey binabiyihi nebigiisii rumeeyey sala allahu calayhi wasalam nebigiisii hore ee loo soo diray nebi maxamed ka horreeyey buu rumeeyey waa koow diintiisii baanu ku camalfalay wa aamana waxa uu rumeeyey sidoo kale bimuxamedin nebi muxamed sala allahu alayh wasalam oo markii uu maqlay in la soo saaray ayuu isna rumeeyey kaasi laba ajar buu leeyahay waalcabdu midna waa addoonka almamluuku la leeyahay idaa addaa hadduu guto xaqa allaahi wa xaqa mawaaliihi wa rajulun iyo nin weeye ka saddexaad kaanat lahu lahaa amatun addoon oo fa addabaha edbiyey oo fa axsana ta'diibaha edbinteeda wanaajiyey oo wa callamahaa waxbaray oo fa axsana tacliimaha si wanaagsan wuxu baroo waxbaristeeda wanaajiyey oo sharciga iyo qur-aanka iyo baray duma dabadeetana actaqaha xoreeyey oo fatasawajaha haddana guursaday oo aan dee meelaha iskaga sii daynine haddana maaragtay guursaday oo dee asfuray oo say u dhowrsoonaato falahu kaasina ajraani laba ajar buu leeyay muttafaqun calayhi waa tahay saddexdaasiba laba ajar bay leeyihiin dadka labada ajar lina iyaga oo keliya ma aha oo qaar kale oo maaragtay laba ajar lihiba way jiraane xadiidkan intaasuu sheegayaa qaala wuxuu ihi baabu fadli lcibaadati fi lharji wuxuu baab u yahay fadliga ay leedahay cibaadada waktiga dagaalka la cibaadaystaa fadligay leedahay caddaynta la caddaynayo wa huwa isagu alikhtilaaqu waa isdhexqaadka iyo walfitanu fitanka iyo wanaxwiha wanaxwuha waxyaabaha la midka harjigu waa dagaalada iyo waxyaabaha maaragtay fitanka iyo marka laysdhex qaado ee laysku dhex darmado weeye ee dhibaatooyinka caynkaasi iyo rabashkaasi u socdo wacan macqil ibni yasaarin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alcibaadatu cibaadada fi lharji waqtigaa harjiga la cibaadaystaay ka hijratin ilaya hijra aniga xaggayga lay soo hijrooday ayay la mid tahay rawaahu muslim xagga ajarka hijro uun maaha iyadaynu naqaano hijrada waddan gaalo laga tagae waddan islaam la taga ah inay marka horeba cibaado fadli weyn tahay ayaa haddana hijrada rasuulka sala allahu calayhi wasalam isaga xaggiisa loo soo hijroonaya loo imanayaa dee ay ka sii weyntay marka hijro aniga lay soo hijrooday bay la mid tahay sababtuna waxay tahay bay ahlulcilmigu yidhaahdeen lianna dee qofkani sidan maaragtay sameeye ee wakhtigan fitanka khayrka iyo cibaadada ku mashquulsani wuxuu u hijrooday diintii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo amarkiisii buu u hijrooday walow daatadii rasuulka yaanu haynine laakiin diintii rasuulka iyo amarkiisii buu qaato oo u hijrooday ta kale wakhtigaa laga mashquulsan yahay ee dadku markaa ay cibaadadii ka mashquulsan yihiin fitanka iyo dagaalada iyo adduunyada iyo boobka iyo bililiqada ay ku mashquulsan yihiin ee cid khayrkiiyo cibaadada xasuusanaysa ay iska yar tahay ee cid qofkii khayrkii xasuusinaysa ama ku caawinaysa ay iska yar tahay inuu qofku waktiga wakhtigaa naftiisa xakameeyo oo uu qafladda iska ilaaliyo oo uu ilaahay xasuusto oo uu caabudo fadli weyn bay leedahay baabu fadli samaaxati fi lbayci waashiraa'i waxaanay ka mid tahay dariiqadaasi intaynaan dhaafin siyaabaha fitanka loo cilaajiyo haa oo mar haddaad fitan aragtiyo dhibaatooyin iska qaabil markaa cibaadada iyo khayrka iyo wanaagga qaabil siyaabaha loo cilaajiyo ee naftana looga dabro ayay ka mid tahay qaala wuxuu uhi baabu fadli samaaxati fi lbayci waashiraa wuxuu baab u yahay fadliga ay leedahay asamaaxati sahlanaanta iyo fudaydinta fi lbayci waashiraa marka wax la iibinayo marka wax la iibsanayaba la sahlanaado iyo walakhdi walcataa kolka wax la qaadanayo kolka wax la bixinayo la sahlanaado xusni alqadaa'i wataqaadi marka maaragtay wax la gudaayo cid wax kugu lahayd loo gudayo iyo marka cid laga gudanayo wax laga qaadanayo maaragtay sahlanaantiiyo samaaxada fadligeeda iyo wa irjaaxilmikyaali beegga in la cusleeyo oo waxa weeye wax lagu kordhiyo iyo walmiisaani miisaanka iyo wanahyi reebista layska reebay buu baab u yahay can itadfiifi nuqsaaminta iyo fududaynta baaggii waxa weeyaan markaa la nuqsaamiyo ee wax laga dhimo qaala tacaala rabbi wuxuu ihi wamaa tafcalu waxaad samaysaan oo min khayrin khayr ahaaday fa ina allaha bihi caliimun ilaahay wuu ogsoon yahay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wayaa qowmi qoomkayow awfuu oofiya almikyaala oo macnii dhammaystira almikyaala beega iyo walmiisaana miisaanka bilqisti cadaalad ku dhammaystira waaya cadaalad ku dhammaystira waaya oo rabbi wuxuu ka warramayaa nabi shucayb calayhi asalaam oo sidan qoomkiisii kuleh walaa tabkhasu nnaasa dadkana ha ka dhimin oo ha ka baqaasina ashyaahum waxyaabahooda ha ka baqaasina wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi weylun hoog wuxuu sugnaaday lilmutafifiina kuwa nuqsaamiyo markaa beegga iyo miisaanka iyo fududeeya waxa weeyaan markaa nuqsaamiya waa kuwee mutafifiintaasi ilaahay baa sheegay alladiina kuwaasoo idaktaaluu markay miisanayaan cala naasi dadka marka ay ka miisanayaan yastawfuuna dhammaystirta waidaa kaaluuhum marka ay u miisayaan aw wasanuuhum ama ay u miisaamayaana yukhsiruuna waxa weeye dhima alaa yadunnu miyaanay u malaynahayn ulaa'ika kuwaasi annahum iyagu mabcuuhuuna in la soo saarayo liyowmin maalin in loo soo saari doono cadiimin weyn yowma maalin baa la soo saaraya quumunnaasu dadku ay u soo kici doonaan lirabbi alcaalamiina markaa ilaahayu jalla wacalaa hadidaadaas iyo goodigaasi u soo jeediyey waaya balada akri markuu aayadda fasirayo aayaadka ah alimaamu sacdiyu raximahu llahu tafsiirkiisa markuu fasiraayo ee uu sheegayo waxyaabaha ay koobsanaysa aayaadkaasi balada halkaa u noqo oo raajic qaala wacan abi hurayrata radia allaahu canhu ana rajula ninba ata nabiya nabiga u yimi sala allahu calayhi wasalama yataqaadaahu isaga oo waxa weeye inuu u gudo ka dalbaaya wuxuu ku lahaa neef geelahoo uu ku lahaa fa aqlada lahu wuu ku adkeeyey markaa hadalkiibuu ku adkeeyey oo si adag buu ula hadlay waaye fa hama bihi way ku hamiyeen asxaabuhu asxaabtiisii baa ku hamiyey inay waxyeello u geystaan oo xanuunjiyaan fa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam dacuuhu daaya oo iska daayoo ka taga fa inna lisaaxibi alxaqi maqaalan qofka xaqali wuu hadlan karaayoo hadal buu leeyahaye iska daaya ha hadlado dee wixiisii ha dalbade uma qaala dabadeetana wuxuu yihi rasuulku acطuuhu siiya sinan da'siya mila sinihi da'diisii oo kale a siiya oo wuxuu inagu lahaa ninkan u guda sidaana wuxuu ku lahaa abuu raafic buu rasuulku lahaa sala alla slam oo mawlihiisii ah qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow laa najidu heli mayno ilaa amhala min sinihi da'diisii mid ka wanaagsan maahaane wax kale heli mayno neef yar buu ku lahaayoo markaa geela da' ka wanaagsan oo ka sarraysa uunbay heleen qaala wuxuu idhi rasuulku actuuhu siiya fa inna khayrakum maxaa yeelay ka idinku khayr badani axsanukum waa cidda ugu wanaagsan qadaa'an xagga gudista wixii lagu lahaa la yska gudo muttafaqun calayhi waaya marka sidaasaa akhlaaqdii wanaagsanayd ee rasuulkeennu ahayd sala allahu calayhi wasalama guud ahaan gaar ahaanna abwaabtan bayca iyo shiraaga iyo haddii alaba kuu roon yahay dayniska bixinta iyo umuurtaasi baababka ku saabsanna sidaasi ayay ahayd akhlaaqda qiimaha badan ee ku dayashada mudan qaala wa can jaabirin radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal raxima allaahu ilaahay ha u naxariista rajulan nin ninkaasoo samxan sahlan idaa baaca markuu waxiibinaayo iyo waida ishtaraa markuu iibsanaayo iyo waida qatadaa markuu cid qaanabaayo ee uu dayntiisii ka dalbanaayo intaba qof sahlan oo samaaxo leh ilaahay ha u naxariisto ama la idhaahdo ilaahay wuu u naxariistayba oo min baabi alkhabar laga dhiga rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey qaala wa can abi qataadata radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahay yaquulu xaaluu leeyahay man sarahu qofka ay faraxti gelinaysa an yunajiyahu allah ilaahay inuu ka badbaadiyo min kurabi yowmi alqiyaamati dhibaatooyinka maalinka qiyaame ee aadkiiyo aadka markaa waxa weeye u waaweyn falyunafis can mucsirin aw yada canhu falyunafis waxa weeyaan ha ka debciyo oo maaragtay dayntiisii ha ka dibdhigo can mucsirin mid mucsiroon waxba haynin ha ka debciyo oo markaa siduu uga debcinayaa wuu dibdhigayaa ilaa inta ilaahay wax soo gelinaayo ayuu ilaha war markaad wax hesha un iska keen waxba ha dhuundhuumanoo markaa ha odhan waa caynkan iyo sidane marka ilaahay wax ku soo geliyo uun iska keen bas aw yada canhu ama ha ka daayaba waxa weeyaan ha idhaahda waaban kugu sadaqadaysta iska dhaaf rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey marka dee aljazaau min jinsi alcamal weeyaanoo qofkii qofka mucsirka u naxariista een waxba haynin ee wixii ka dhaafa dayntii lagu lahaa ama inta uu xelayo ka sugaa ilaahay baa isagana maaragtay dhibaatooyinka maalinka qiyaame ka badbaadinaya sideedabana dee marka qof wax kugu leeya bini aadami waa dhib waa xaraj waxaad iskaga bixiso markaanad hayninna iyaduna waa xaraj kale qofkaa wax kugu leh dadku kala wanaagsane qofkaa wax kugu leh mid ad adag oo dhib badan oo haddii allaba kuu roon yahay itixaaman markuu yahayna iyaduna waa xaraj iyo dhib kale soo ma aragtid oo kaladhkaa kugu dhegaya ama masaajidkaisu kaasii taagaya ya ama gurigaagaba dee kugu soo doonanaya waa tahay ama askarun wata had iyo jeero waxa weeye hallaa halkaad istaagtaba kuugu imanaya waa dhibteeda ayay iska leedahay wa can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi kaana rajulu ninbaa wuxuu ahaa yudaayinu naasa dadka mid wax daymiya dadku maaragtay dayn siin jiru wax amaahin jir wa kaana waxaanu ahaa yaquulu midku idhaahda lifataahu shaqaalihiisa idaa atayta markaad u timaaddo mucsiran qof mucsiran waxba haynin fatajaawaz canhu ka dhaaf gebigiisaba ka dhaaf lacala allaha ilaahay wuxuu mudan yahay yatajaawaza cannaa inuu naga dhaafe ha si innagana ilaahay maaragtay dembiga iyo israafka inooga dhaafo hee ka dhaaf fa laqiya allaha ilaahay buu la kulmayo fatajaawaza canhu ilaahay baa ka dhaafayba muttafaqun calayhi marka u fiirso aljazaau min jinsi alcamal waaya ninkaasi nin musrif u ahaayo oo sida kale ma aragta aada u xadgudbay maca daalika ilaahay jala wacalaa wuxuu ugu dembi dhaafay arrinta caynkaas wa can abi mascuudin albadriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam xuusiba waxaa la xisaabiya rajulu nin ninkaasoo miman kaana qablakum dadkii idinka horreeye ka mid ah falam yuujad lahu looma helin min alkhayri khayrka xaggiisa shay waxba looma helin wax khayra looma helin laa soom walaa salaad walaa sadaqad kale walaa khayr kale looma helin ilaa annahu kaana yukhaalitu annaasa inuu ahaa mooyaane yukhaalitu naasa mid dadka la mucaamila oo haddii alaba kuu runayo iibka iyo waxyaabaha noocaasa kula mucaamala wa kaana waxaanu ahaa muusira nin hodana ayuu ahaayo xoola haysta wa kaana yaamuru wuxuu fari jiray khilmaanahu addoomihiisa iyo maaragtay shaqaalihiisa an yatajaawasu inay ka dhaafaan cali ilmucsiri qofka mucsirka ahayn waxba hayn qaala allahu caza wajalla ilaahay baa dabadeeta wuxuu ihi naxnu annaga ayaa axaqu bidaalika minhu arrinkaa kaga xaq lahoo uga mudan tajaawasuu canhu isagana ka dhaafo rawaahu muslim macnii fadligaa ah in qofkii aan waxba hayna mucsirkaa laga dhaafo annagaa uga mudan mar hadduu sidaa gartuu sidaa sameeyey oo mucaamaladaa wanaagsan uu la yimaaday maaragtay ka dhaafa oo dembigiisii waxa weeye u dhaafa qaala wa can xudayfata radia allaahu canhu qaala ata allaahu tacaala bicabdin min cibaadihi saasuu idiin qorayahay mise utiya allaahu utiya allaahu ilaahay waxaa loo keenay tacaala isagaa sarreeyay bicabdin addoon doonkaasoo min cibaadihi addoomihiisa ka mid ahoo aataahu allah ilaahay uu siiyey maalan xoolo uu siiyey faqaala lahu ilaahay wuxuu ku yihi maadaa camilta fi dunyaa adduunyadii maxaad qabatay maxaad ku qaban jirtay adduunyada qaala wuxuu yihi rasuulku walaa yaktumuuna allaha xadiidan yacnii aayaddaasuu soo deliishanaya walaa yaktumuuna allaha ilaahay kama qarin karaan xadiidan war war kama qarin karaan qaala wuxuu yihi yaa rabbi rabbigayow aataytani waxaad i siisay maalak fa kuntu waxaan ahaa ubaayicu naasa dadka mid wax ka iibsada wa kaana min khuluqii dabeecadaydana waxaa ka mid ahaa iyo dhaqankayga aljawaasu ka dhaafid inaan maaragta ka dhaafo fa kuntu waxaana atayasaru mid u fududeeyo cala almuusiri qofka wax haysta wa undiru waan sugi jiro waan u kaadin jira almucsira ka mucsirka ana sidaasaa markaa dabeecadaydu iyo akhlaaqdaydu ay ahayd waqaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi ana aniga ayaa xaqu bidaa minka adiga arrinkaa adiga kaaga mudan oo kaaga xaqle tajaawasuu can cabdi addoonkayga ka dhaafa dunuubtiisi iyo wixii uu sameeyey faqaala wuxuu uhi cuqbatu bnu caamirin iyo wa abu mascuudin ilansaariyi radia allaahu canhuma haakada sidaasi ayaanu samicnaahu ka maqalay min fii rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam afkii rasuulka ilaahay min fii rasuulilah ay min fami rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam afkii rasuulka annaguna saasaanu ka maqalay rawaahu muslim oo xudayfa ayay u markhaati kaceen weeye halkaa kolkaa waxaynu ikhwaani ka arkaynaa cibaadada ilaahay loogu dhowaadaa waa mid guda ballaadhan xataa baloogowo mucaamaladii bay gelaysaa oo waxay noqonaysaa dadkii xataa qofku markuu ganacsanaayo inuu si wanaagsan dadka ula mucaamilo ula dhaqmo bal ninkaa aan salaada lahaynen soomka lahaynen khayrka kala lahayne ee ilaahay jalla wacalaa uu jannada ku geeyey dunuubtiina kaga dhaafay mucaamalo wanaagga iyo dhaafistaa uu u dhaafaayey qofka mucsirka ah balada u fiirsada waa mid aan la dhayalsan karin dhinaca kale waxaa iska suuro geli kartaa isagoo qofku cibaado badan oo salaad badan oo soom badan oo khayr badan dhib kale oo xagga mucaamalada ku saabsan oo uu ku hayo dadka u shaqeeya iyo kuwa uu mas-uulka ka yahay oo xoolahooda iska cunayo ama xooggooda iska cunayo ama karaahi iyo dhib uu faraayo inuu waxa weeye naarta ku galaaba iska suuro geli karta marka calaa kulli xaal maaragtay arrinta noocaasa waa in la ogaado mucaamalo wanaaggu baab kaste waa mid muhiimahoo loo baahan yahay saxaabada rasuulkuna sidaasay maaragtay u fulinayeen waa tahay qaala wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man andara qofka u kaadiyo mucsiran qof mucsira oo wadaca lahu ama ka dejiya ee daynta uu ku leeyahay ka dhiga adalahu allahu ilaahay wuxuu hadheeyay yowma alqiyaamati maalinta qiyaame taxta dilli carshihi carshigiisa hadhkiisa hoostiisa yowma laa dilla ilaa dilluhu maalinka hadhkiisaa mooye hadh kale aanu jiri rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiixun xadiiskana sidaa sheekhu sheegay waa xadiis saxiixa weeye waay waxaa jira xadiidkii abi hureyre bukhaariga iyo muslimka sabcatu yudiluhum allaahu fii dilihi yowma laa dilla ilaa diluhu toddobuu xadiidkaas sheegayay soo maah kanna wuxuu ku daray markaa qolo kale waa qofka markaa mucsirka u kaadiya ilaa uu helaayo ama ka dhaafaba markaa toddobadaasun maaha ee kanaa ka mida qaar kalena weliba waa ka mid arrintaa fadligeeda anaynu ka faa'iidaysanaynaa faa'iido kaloo muhiimana xadiidkan waa laga qaadanayaayo ee harhkan xadiidka abi hureyre rasuulku ku sheegay sala allahu calayh wasalam ee qiyaamaha dadka qaar loo hadhaynayaa waa harhka carshiga ilaahay jalla wacala soo ma aragtaan waa harhka carshiga ilaahay sida xadiiskan saxiixa iyo xadiid kaleba ay ku soo aroortay halka aynu u dayno subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online